iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddex-iyo tobanaad ee markos ciise wuxuu sii sheegay dumidda macbudka goortuu macbudka ka baxay xertiisa midkood ayaa ku yidhi eeg macallimow dhagaxyada iyo dhismaha siday u weyn yihiin ciise wuxuu ku yidhi guryahan waa weyn ma arkaysaa halkan lagu duldayn maayo dhagax dhagax kale dushiisa oo aan la dumin doonin balaayooyinka imaanaya oo intuu buur saytuun fadhiistay meel macbudka ku toosan butros iyo yacquub iyo xanaa iyo andros waxay keli ahaan u weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen noo sheeg goormay waxyaalahannu ahaan doonaan calaamaddu maxay ahaan doontaa goortii waxyaalahan oo dhan dhammaan u dhowaan doonaan ciise baa u jawaabay oo bilaabay inuu ku yidhaahdo iska eega yaan laydiin khiyaanayn qaar badan ayaa magacayga ku imaan doona oo waxay odhan doonaan anigu waxaan ahay isaga oo qaar badan ayay khiyaanayn doonaan goortaad dagaallo maqashaan iyo dagaallo hadalhayntood ha baqinina waxaasu waa inay dhacaan laakiin dhammaadku weli weeye waayo quruunba quruun bay ku kici doontaa boqortooyona boqortooyo oo waxaa meel kala duwan ka dhici doona dhulgariir iyo abaarro waxaannu waa bilowga hoogagga laakiin iska jira waxaa laydiin dhiibi doonaa shirar oo sinagoogyo waa laydinku karbaashi doonaa taliyayaal iyo boqorro hortooda ayaa daraadday u istaagi doontaan inaad markhaati u ahaataan horta injiilka waa in lagu wacdiyo quruumaha oo dhan oo goortii laydiin wado oo laydiin gacan geliyo horta ha ka welwelina wixii aad ku hadli doontaan laakiin wixii saacaddaas laydiin siiyo waxaas ku hadla waayo ma aha idinka kuwa hadlaya laakiin waa ruuxa quduuska ah walaalba walaalkiis wuxuu u dhiibi doonaa in la dilo aabbana wiilkiis carruurna waalidkood ayay ku kici doonaan oo dhimasho ay gaadhsiin doonaan dadka oo dhan ayaa magacayga aawadiis idiin necbaan doona laakiin kan ilaa ugu dambaysta adkaysta kaasaa badbaadi doona laakiin goortaad aragtaan waxa baas oo hallaynta ah oo taagan meeshii uusan lahayn inuu taagnaado kii akhriyaa ha garto markaas kuwa yuhuudiya jooga buuraha ha u carareen kii guri fuushanuna yaannu guriga u soo degin oo gelin inuu wax ka soo qaato kii beer joogaana yaannu dib ugu noqon inuu dharkiisa soo qaato laakiin waa u hoog kuwa uurka leh iyo kuwa wakhtigaas ilmo nuujinaya barya inaan waxaasu noqon wakhtiga qabowga waayo maalmahaas waxay ahaan doonaan dhib sida mid aan jirin tan iyo bilowgii abuurninta uu ilaah abuuray mana jiri doonto weligeed oo haddaan rabbigu wakhtigaas gaabin ninna ma uu badbaadeen laakiin kuwuu doortay aawadood ayuu wakhtigaas u gaabshay markaas haddii nin idinku yidhaahdo waa kan masiixii ama waa kaas ha rumaysanina waayo waxaa kici doona masiixyo been ah iyo nebiyo been ah oo waxay samayn doonaan calaamooyin iyo yaabab si ay xataa kuwo la doortay u khiyaanayaan hadday u surtowdo laakiin idinku iska jira wax walbaba horraan idinku sheegaye imaatinka wiilka aadanaha laakiin wakhtigaas dhibtaas dabadeed qorraxdu waa madoobaan doontaa dayaxuna ma nuuri doono xidiguhuna cirka waa ka soo dhici doonaan xoogagga cirka ku jirana waa la gariirin doonaa markaasay waxay arki doonaan wiilka aadanaha oo daruuraha ku imaanaya isagoo leh xoog badan iyo ammaan markaasuu wuxuu soo diri doonaa malaa'igihiisa oo kuwuu doortay ayuu ka soo ururin doonaa afarta jahood ee meesha dhulka ugu fog ilaa meesha cerka ugu fog soo jeedid baa loo baahan yahay haddeer geedka berdaha ah masaal ka garta intii laantaasu curdan tahay oo calaamo bixinayso waxaad garanaysaan inuu roobku dhow yahay idinkuna sidaas oo kale goortaad aragtaan waxaasoo dhacaya garta inuu wiilka aadanuhu dhow yahay oo albaabada ag joogo runtii waxaan idinku leeyahay qarniganu ma idlaan doono intaanay waxaan oo dhammi dhicin cerka iyo dhulku waa idlaan doonaan laakiinse hadalladaydu ma idlaan doonaan laakiin maalintaas iyo saacaddaas ninna waxba kama oga malaa'igaha jannada ku jira iyo wiilka toona midna ma oga aabbaha keliya maahee iska jira oo soo jeeda waayo ma ogidiin wakhtigu goortuu yahay waa sidii nin dal kale tegay oo gurigiisii kaga tegey addoommadiisa ayuu amar siiyey nin walbana shuqulkiisa wuxuuna amray albaabjooguhu inuu soo jeedo soo jeeda haddaba waayo idinkuma ogidiin sayidkii guriga lahaa goortuu imaanayo inay tahay maqrib ama habeen barkii ama goortii diiqu ciyo ama aroortiiba waayo waaba intaasoo idinku soo kidiyaa oo uu idiin helaa idinkoo hurda waxaan idinku leeyahay ayaan dadkii oo dhan ku leeyahay soo jeeda